run ahaantii xamaas inay muddadaas soo gaarto oo ay ilaa iyo iyagoo yuhuudda islahayd muddo yaraad soo afjaraysaan waxay ku suurta gashay iyada oo ay muddo badan ka tabaabshaysteen oo ay samaysteen taanlo iyo meelo ay uga gabadaan madaafiicda iyo waxa ay fili doonaan inay israa'iil ka imaan doonaan taasoo u suurtagelisay inay muddo badan ay ay ilaa haddaba ay ka dhex dagaalamaan oo yuhuudduna ay fooda la geli leedahay meelaha taanalada mideeda kale qofka marka u isleeyahay cadaadis haya iska dulqaad marna maaragtay kama leexdo kamana caajiso taasaa waxay keentay marka inay dagaal muddo dheer socdo inuu noqdo mideeda kale dagaalkani waxaa laga yaabaa inuu muddo dheer sii socdo waayo netanyahu waxaa laga yaabaa haddii dagaalkani uu istaago in pressure badan oo ka haysta gudaha uu noqdo ra-iisal wasaare aanan sii joogi doonin xafiiska islamarkaana xisaabtan qaba lala geli doono oo ah sida ay wax u dhaceen iyo khaladaadkii dhacay iyo maaragtay ee dhibaatada israa'iil soo gaartay iyo sidai ku dhacday oo haddaba waxaa bilowday in madaxdii la shaqaynaysa oo ugu horeeyo ninka ciidanka madaxda u ah intelligencekooda uu iscasilayba maalmo dhaweyd marka dheerayntaasi waxyaabaha uu uga danleeyaha waxaa kamid ah inuu xafiiska sii joogo laakiin haddii dagaalkan istaago wuu og yahay in uunan sii ahaan doonin ra-iisal wasaare islamarkaana hadduu doorasho galo inuu dhici doono oo shacabkuba ay maalin walba ku qayliyaan in uu iscasilo oo wax popularity ama maaragtay una wax badan ay shacabku ay idan yihiin inuu ninka xafiiska sii joogo iyo xulafadii uu adduunka ku lahaa israa'iil oo dhan ay maaragtay ay noloshoodaba maaragtay kaaba dhaqaalahooda militarigooda wax walba oo maraykanka ugu wen yahayna inay ka niyad jabeen ninkan iyo iyo maamulkiisa oo ay ku kala la-yihiin inuu dagaalka xitaa joojiyo wa tahay waxyaabahaasa u suurtageliya ina wakti dheeraada wa tahay ma aha markii ugu horreysay ee ay xamaas iyo israa'iil isfara saaraan oo dagaal toos uu dhex maro kuwo horaa dhacay oo waa la qaboojiyey laakiin markaan dambe oo weerarka ay xamaas qaadayso oktoobar toddobadeedii ay ku qaaday gudaha israa'iil ma laga yaabaa in markaasba xamaas ay u diyaarsanayd jawaabaha ka imaan doona israa'iil noocii doonaanba ha ahaadaane ma laga yaabaa inay hore ugu sii diyaar garoobeen oo taasna ay keentay in dagaalku xilligan soo gaara hadda ha waayo waxay sii diyaarsadeen taanalo dhulka hoostiisa way ogaayeen madaafiic iyo diyaarado iyo wax walba oo yuhuudda gacanta ku hayso lala imaan doono haddii dagaalkaasi ay qaadaan laakiin waxay ku guulaysteen in muddo badan ay ka qariyaan diyaar garowgooda oo taasoo hadda israa'iil ay isku haysataba oo madaxdooda iscasilaad iyo isxisaabin badan ay ka imaan doonta in la ogaan waayey intaas oo isdiyaarinaysay inay ogaan waayeen oo intelligencekooda ay ku fail garoobeen ama ay ku guuldarraysteen inay ogaadaan diyaar garowgooda ay isleeyihiin muddo badan aad sii dagaalanteenna waxaa kamid a inay taanalo samaysteen waayo ciidan u istaagi kara maaha ciidanka yuhuudda oo waxay haystaan hoob ka weyn maaragtay waxyaaba badan ay uga horeeyaan waa dawlad jirta oo dawladaha ugu awooda badan ba militariga lagu sheego xamaasna waa dad waxa keliya ay ku dagaalami karaan ay tahay inay noqdaan dad aynan arki karin haddana dagaal kula jiro oo tan hadda ay taanalada ay samaysteenba oo yuhuudda ay karalaada haday madaxa soo geliyaanna dhibaatooyin badan ay kala kulmaana inay sii jiraan oo muddo maanta lix bilood ay sii dagaalamaan taasaa suurtagelisay laakiin hadday dibadda joogaan oo dagaal conventional oo weji ka weji ay tahay yacni miday u babadhigi karaan ma ahayn lakin way kasii tabaabushaysteen in waxaana imaan doonaan oo waaweyn lagula dagaalami doona taasaana u suurtagelisay diyaargarowgaa hore ee taanalada ay samaysteen meelaha dhufaysada ee hoose aynan yuhuudda gaari karin taasaa suurtagelisay oo weliba dadka xitaa ay kasoo qabsadeen ay soo qafaasheen ama ay u haystaan maaragtay ay ku hayaan oo noloshooduna ay ku suurta gashay inay xamaas sii jirto waxaad ka warantaa dhinaca kale dawladda iiraan oo la sheego inay si dadban ugu lug lahayd dagaalka xamaas iyo israa'iil xisbullahna toos bayba u taageertaa oo iyadaa maaragtay gacanta ku haysa markay noqoto dhinac walba xagga taakulada marka maadaama hadda ay si toosa isu hayaan iiraan iyo israa'iil maxay taasi ka bedeli kartaa wejigii uu markii hore ku socday dagaalka israa'iil iyo xamaas run ahaantii iiraan waxay gacanta ku haysaa xisbullah oo oo lubnaan degan iyo xuutiyiinta oo yeman halkaa fadhiya labadoodaba waxaa maalgeliya ciidan ahaana u dhisa kuna maaragtay cadaadiya dawladaha ama meelaha ay doonayaan inay u adeegsadaan iiraan haddana labadaas ayay aada u adeegsataa laakiin ma doonayn inay si toosa u gasho laakiin israa'iil ama ra-iisal wasaaraha israa'iil ayaa aada wuxuu doondoonaya inay iiraan si toosa usoo gasho waa kan hadda safaaradoodii qunsuliyadoodii ku taalayay syria oo weliba diblomaasiyadda caalamka kaba reeban in safaarad ama qunsuliyad la weeraro dawlad kale leedahay ku weeraray dadkoodii saraakiisha jeneraaladoodii oo taasoo marka dambe ku qasabtay inay ka argoostaan iyagoo weliba doonayn inay kusii socdaan oo yiri halkaana laga weeraray iyo generaaladana laga dilay ayaa waxay nagu qasabtay inaan retaliation ama argoosasho aan maaragtay ugu dhaqaaqno israel intaasay nooga eg tahay haddayse sii wadaan annaguna waa soo geli doonaa marka israaelna way gaabsatay hadda wax weyn kama aynan kasoo qaadin breshar badan oo la saaray caalamka reer galbeedku maraykanku waray uu yiri dib ha ugu noqon inaad madaafiic ama argoosasho kale inaad maaragtay israel soo qaado taasoo keeni karta iranna inay markaa dagaalkuna uusaa kusii fido oo aynan doonayn in dagaalku sii fido reer galbeedku ma doonayaan dalalka reer galbeedka ee inta badan taageera israel iyo dalalkan carabta ee bariga dhexe ku yaala iyo guud ahaan dalalka islaamka ah ee labada dhinac laga yaabo inay u kala dhego nugul yihiin ma laga yaabaa in ay wax ka bedeli karaan dagaalkan haddii eba ay u qasdaan inay sidaasi sameeyaan run ahaantii dowladaha carabta diblomaasiyad unbay ugu jiraan laakiin military ahaan weli waxaad moodaa inayna u diyaarsanayn ina dadka walaalahooda ay israel ay ka maaragta ka qabtaan ama ay si military ahaan wax uga qabtaan mana dhacayso oo hadda ma muuqato laakiin waxay breshar saaraan oo reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo oo ay leeyihiin israel ha joojiso dagaalkan ay maaragta ku hayso amaaba baabi'inta burburinta ay ku hayso dadkan shacabka ee falastiin marka carabtu wax weyn kama bedeli karto laakiin haddii maraykanku ay dhab ka tahay isagaa dhaqaale siiya hubka siiya wax walba siiya haddii indhaha uu shito oo si toosa u yiraahdo ama waxaan kaa goonaynaa maaragtay macaawinadan aan ku siino oo hubka ah oo dhaqaalaha oo siyaasadda ah si toosa oo dhaba oo kama dambaysta sidaa u yirahdo waa laga yaabaa inay israael ay dagaalka joojiso laakiin inta uu luqad jilecsan ama rab jilcan uu ku leeyahay dagaalka joojiyo un ma ma filaayo waayo run ahaantii waxaan qof aan maraykanka ahayn dowlad aan maraykanka ahayn dagaalkaa joojin kartaa ma jirto yuhuuddana cid kale wax kama maqashaba